sumaye faarax cabdi oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada beledweyne ayaa samaysatay xirfad shaqo taasi oo inay qurxiso goobta ay ka dhacayso xalfadda arooska iyo qalinjibinta raadiyo beella ayay ugu warantay sida ay nolosha qoyskeeda ugu maarayso iyo waxyaabaha ku dhaliyay inay shaqadan qabato qabta waxay tahay waxa ay gabar oo qabato shaqada oo xafladaho sida xafladaho kale aroosyada dhalashooyinka adi xaflad noocee noqota qurxinta le bis waxawaaye diseenada oo kalradoo kaleeto adiga xaflada qabanqaabinteeda anaa qaabilsan anaa qabanqaabiyo si quruxaa ka dhiga haa waxawaaye goob soo jiidashalo indhaha uroon aa laga dhigaa walaa waxawaaye maskaxda iyo waxaawaye in loo fikiro waaye inta aa xafladda aa sameyn waa lagu soo sheegaa moogtay haa marka waa lasii diyaarinaa adi waqti badanaa laga fikiraa sidii loo qabanqaabi lahaa waxyaalihii laisku aadi lahaa waan iyo hagaagtaa marka dambe alxamdulilah qof kastaba shaqo goonioo leeyahay gabadhana gooni bay u shaqeynaysaa ana gooniyaa u shaqeynaa laba meela kala sharaxeynaa aniga waxaa rabnaa ina hadhow aa naloo soo raadin karo oo naloo soo wacan karo markii ee noqoto inaa xafladoo kaleeto aa sharaxno ina naloo soo raadiyo oo magaceena meel dheer gaaro aa rabnaa marka sidaas dhaaligeed waxaa furanay bej oo tictok marka bejkeena tictoga markaa maalinta aa xaflad qabaneen oo kaleeto bilaawga aa duubnaa kabacdina markaa dhammeynana muuqaalaa duubnaa labada muuqaala isku keenaa tictoga dhignaa walaa waxaa igu dhaliya horta waxaawaaye inkastoo magaalada shaqalaana ay ka jirto haddana waxaawaaye shaqada ugu fudud oo aa qaban kartid aa isleedahay taasay ila noqotay haddana maskaxiina ka keensaday oo shaqo dhib badan maa shaqo aada u fudud waaye ayagoana soo waco ayagaanoo sheegaya inay xaflad ay qabaan ale anaga ma ogaan karna maogtahay wuxuu kaana dhahaayo xafladaa qabnaa xaflad hebelaa qabnaa mase xaflad aroosaa qabnaa mase xaflad dhalashaa qabnaa kabacdi meeshay noo tilmaamayaan ay rabaan oo nin xafladda lagu qabtay kabacdina meeshaa tageenaa meeshaa soo arkeenaa kabacdiina waxaa diyaarineenaa saa u habeelaheen haweenka soomaaliyeed ayaa inta badan kaalin ka qaato horumarinta nolosha qoysaskooda